bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka idinkugu hayno waxaa ka mid a in ka badan soddon gabdhood oo la sheegay in ilaa ay hadda lagu faraxmeeyey ismaamulo goboleedka wajeer gaarisa oo laga dareemayo hoos u dhaca dhinaca qiimaha xoolaha ah iyo madaxweynaha somalilan oo issaxiixay islamarkaana ku dhawaaqay inaan wax afisa loo fidin doonin dadka ka soo jeeda somalilan ee ka qaybgala siyaasadda soomaaliya duhur wanaagsan dhegaystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca ah sideedda bisha labayo tobnaad labada kun iyo labaataniyo kow kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan dadweynaha ku nool dowla deegaanka wajeer ayaa waxaa loo soo jeediyey in kufsiga oo ka mid ah tacdiyada loo geysta haweenka aynan ku xallin qaabka loo yaqaano maslaxada cabdiraxmaan macaawiye ayaa warkan wajeer kasoo diray
guud ahaan ismaamulka wajeer inta xilligan la diiwaangeliyey gabdhaha lagula kacay xadgudubka ayaa waxaay gaarayaan soddon iyo toddobo xafiiska waaxda jinsiga iyo adeega dadweynaha ee dowladda kountiga wajeer ayaa diiwaangeliyey in sanadkani gabdha tiro badan lagu kubsaday deegaanada kala gedisan ee ismaamulka wajeer waaxda xafiiska jinsiga dowladda kountiga wajeer iyo ururada haweenka bulshada ayaa arrintaasi ka hadlay tacadi badan ayaa ka dhaca kountigeena saad la socotiinba ma bil ma dhammaato iyadoon keesba soo report garayn hadli a month ends without getting a gbv case report of a gbv case marka waxaan ku jirnaa kountiyada ugu fara badan dacatiga loo geysta haweenka haddana saa la socotiinba nambarka wuu sii ziyaaday istigima haddii gabadhaada la xoogo ha u arkin inay tahay wax ceeb eh because gabdho waa la xoogaa kees badanna waan geynay ha u arkin gabadhaada inaad guriga ku xarayso oo tiraahdo waxan waa ceeb waxan ay tahay ma noqon karto saan waa ceeb ma tegaysid inaad tiraahdo haddaad hooyadii tahay waa qalad aad iyo aad u weyn gabdhaha la xoogaa oo cidda dhexdeeda lagu xoogaa oona la ogaanaynin xoogtin haddaad maqashid wax bannaan ka imaadow maaha waa qowska dhexdiisa un laakiin qows dhexdiisa haday ka dhacdo waa la qarinaa afkaa loo qabanaa waa abti waa adeer waa aysin taasna annaka ma ogolin dhanka kale waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen ururada haweenka bulshada in marka gabar la faraxumeeyo ama kufsi lagula kaco waxgaradka ama odayada ay doonayaan inay maslaxo ku dhammeeyaan iyagoona loogu baaqay in maslaxo aanan lagu dhammaynin wax fal kufsi ku saabsan
maslax waa waxa ugu weyn oo g b v ay hor ugu socon la'dahay in la xalliyo marka waxaan uga digayaa dadweynaha inay keesaska lasoo ribood gareeyo markay dhacaanba lasoo sheego tillaabada ugu dhaqso badan ayaa laga qaadaa doonaa odayaasha iyo maamooyinka interferenska nagu haayaan oo arrintanayta rabaan inay maslax ku dhammeeyaan inay naga joojiyaana rabnaa because maslax waxaa waayay laba oday ama odayaal meel fadhiisatay oo keeska ku dhammaynayso maslax gabadhi preventation of pregnancy waxaa la dhahay oo dhakhtarka uu bixiyo oo daawo urjoojis lama siiyo lama biimeeyo qofka ma ogid inuas eedis qabo adiga xoolaad qaadatay maxaad geysatay xoolaad gurigaada geysatay gabadhiina meeshay keligeeda ku fadhidaa iyada oo aad ogeen waxay qabto marka maanbee maslax waxaan rabnaa annaga waan dadweyne waxaan ogeysiinaa in arrintaa iyada laga fogaado oo laga dheeraado wixii aan ku maqlana tillaabo xoog leh inaan ka qaadaynaan idiin sheegaa war maslaxada waana dhibtee wixii fiican ku suubiya laakiin gabar la xoogay maslaxa lagu suubinaa gabadh iidaaba dulman maaragtay afar nin aa meel geed hoostiis fadhiisanaysa lacagay kala qaadanayiin gabadhii shilin gacanta looma saaraay sheekadana waa isku dhammaatay dhibaatadii kullina idaa dusha ku wadatay dadkii maslaxadana hagaajina dantoodii waa ay dhammaystaan wixii heli karaan waa helaan wixii dhibku ku heli waa gabadhii iyo dadkii dhalay markaan dadka dhalay waxaa ugu baaqaa markaas oday kuu imaada oosku dhaha maslaxaan u fadhiisanaynaa gabadhii la xoogay daraaddeed aday gabadha ku dhibaysaa dadkaas ma dhibayin waa inaad ka fiirsataan arrinta eenkaasi ismaamulka wajeer ayaa ku jiro ismaamulada aadka uu uga dhaco kiisaska kufsiga ama faraxumaynta lagula kaco gabdhaha iyadoona waalidiinta loogu baaqay in kufsi wax ku saabsan aysan marnaba maslaxo ay ka gelin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer waxaa la xaqiijiyey dhimashada lamaano da-ah ah kadib markii nin isa soo miidaamiyey uu xalay nooca bamka ee loo yaqaano i e d oo ku qarxiyey ismaamul goboleedka kisumu dhacdadaasi ayaa abaara tobankii habeennimo ee xalay ee laga soo tabiyey tuulo ka tirsan ismaamulkaasi la tuhumanahan ayaa waxaa lagu magacaabaa john odhiambo waxa uuna ku geeriyooday isla goobta wararka ayaa intaasi ku daraya in gabadh ay lamaanaha geeriyooday dhaleen soo gaaray dhaawac culus oo hadda la daweynayo waxaa dhacdadan xaqiijiyay taliyaha ciidamada booliiska ee degmada Na- waa degmada niyakaaji oo isagu ah goobta ay dhibaatadu ka dhacday wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka ay raadinayaan ee qofkaasi waa joseph odhiambo maadaama oo laba sano ka hor fal dembi waa fal amni darro ah uu ka geystay isla degmadaasi dadka ganacsadada ah ee iyagu ka ganacsada iibinta xoolaha ee ismaamul goboleedka gaarisa waxay cabasho ka muujinayaan hoos u dhaca ay dareemayaan kadib abaartii dalka saameynta weyn ku yeelatay qaar ka mida ganacsatada oo u waramay warbaahinta ista ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa suuqii afrika u weynaa wuxuu noqday meel gawaan ah xoolihii way baaba'een xoolihii aber bay noqdeen hal nin oo maanta intii xoolo loo soo kuuso xoolo gadan kara ma jiro xoolihii waxay noqdeen wax un raashin la siinhayay noqdeen sidaa darteed arigii dadkii gadanahayey naftooda way ku khasaareen in badan mar bay kun iyo shan boqol kun iyo afar boqol yaan gadayna xoolaha laba kun hadda duruuraada da'ay xoolihiina hadda way yaraadeen Ee, hadda niga dadkii hadda xoolaha inta badan waxay ku cabaayeen biyo biyihii ilaahay baa siiyey hadda meelaha dhuuxdhuux hadda logta inta ka sokayso hadda dhuuxan yaa laga helay xoogaa roob ilaa from dhadhaab dhankeeda alxamdulilah intii baa meel walba looga imaaday oo dadkii ay isku imaadeen alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale hadda bini aadan kolleyba gacantiisa laguma dhergaayo ee dadka suuqa ka ganacsado ee suuqan joogo ayaan ka mid ahay loo hadday noqoto ari hadday noqoto een kolley marxaladan caadi ahayn ayaa la soo maray ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale alle baa naga soo bixiyey meelo badanna hadda nafteeda way maaragtay dhibaatada way ka jirtaa oo abaarihii weli roob lagama helin sida xaggan maaragta ee wejiya county ee mudoogaasha ay ugu daran tahay een alxamdulilah kolley een xo- dadkana sidii sabciga oo een culeysyada lasoo mara suuqashii iyo ganacsiga wax oo dhan ugu hallaabaa hadday tukaan tahay hadday xoolo ay yihiin wax kala socdo ma laha dadka suuqii ee ku noolaa ee suuqa ka ganacsan jiraan nahay oo maciishadiisa maarata ee ee ka dhalaashan jiraan nahay xoolaha suuqan joogaan een maanta hadda kolley waad arki hasaan wax la gadanayo oo hadda maanta naf haddaad intaad damacdo intaad mugdi qaato aad khalanayso ma jirto intaa lacaggeedna kolley waxaa sabab u eh cunto la'aan wax dawlo oo gargaar oon ka helhayno ama musaacida xoolihii dadka intuu na imaado xataa wax na dhex intuu na dhex imaado suuqa war maxaad u baahan tihiin ana dadka xoolaha gataan baan ee suuqleydan ka mid ah suuqa dhibaatada ka jirta abaartii baa dadka aad u saamaysay abaartaa dadka saamaysay marka adii ninkii xoolo badan lahaa wax naf loogu soo hadhay malaha kii in yar lahaana wayba ka dhammaadeen marka suuqa iyo magaalada dadka baadiyaha iyo magaaladana way isku xidhnayd magaalada iyo baadiyaha waa isku xidhnayd magaalada markay dhaqan tahay baadiyaha markay dhaqan tahay roob u da'ahaye maaragtay xoolahoodu cayilaayeen bay magaaladuna maaragtay wax heli jirtay marka wallaahi abaarta aad bay dadka u saabaysay nabadgelyo waa u fiican yahay waa meel ganacsi ka jira xoolaha waa la kala gataa wixii buuran waa qaal wixii caatana waa raqiis sixir bara fara badanna wuu jiraa oo suuqa ka jira
waxaa laga dayrinayaa ah xaaladda waayeel in muddo ah ku xanuunsanaa dhadhaabo oo bulshada ka codsaday inay caawiyaan Ba- maxamed baaruud ayaa warkan faahfaahinaya ana waan xanuunsanaa lix biloodna kaadi igu dheganayd waxaan ka qayraysnahay dadka aan ka tegahay ee maxasta ah in aabbo kale iyo adeer kale iyo arxankan aan lahayna meeshan aan kaga tegahayan oo ka qayraysnahay waa sagaashan sano jir xanuunsan lix sano waxaan cuno waxaan ku noolaado wax laygu daaweeyo in la ii qabto oo dal iyo dibadba laygu qayliyo waayeelkan beebka kaadida ayaa ku jira muddo lix bilooda waxaana xanuunka u dheera daryeel xumo kale beeb baa igu jira ma saxaroodo ma seexdo ma hargalo ma cuno hadaa rabidawaaye intaasoo horto dhib ah waa sheeganhayaan wuxuu ahaa mu'adin masaajid balse hadda waa maral dhulka jiifa anigana tabartanaan leehay sagaashan jir baanahay haddaa rabilowaayin muslimiinta inay caawiyaan cisbitaalada i geeyaan oo ii naxariistaan oo ehel ii noqdaan oo walaal ii noqdaan oo i daaweeyaan oo i daaweeyaan oo meel walba ila maraan oo dhibkayga ogaadaan oo haddaa dhibka reerkayga ogaadaan wuxuu mas-uul ka ahaa sideed carruura iyo hooyadooda kuwaasoo aysan jirin cid hadda u shaqayso ku dul rafaadsan kolle waa lay qaadiyo sariirtaas joodarigaas laydiin kolle kanaa lay keeni tallaabo meli lugihii way ii laaban yihiin gamcihii way ii laaban yihiin garbihii way ogadeeda xanuun baa ku jira haddana dhinacan biixii ama saxan karo waan ka jajabsanahay gacanta iyo garbkii kulli lugtoo dhan yaa muslimiin yaa muuminiin yaa islaam yaa maxamediyo yaa ehel yaa dada
xaaskiisa iyo ehelka kale ayaa ka sheekeeyey dhibka haysta waayeelkan xanuunsan muddada dheer odayga ilmaha uu dhalay waa odayga xanuunsan odayga maxay ahayd lix lix sano isbitaal noo yaallaa saaran noo saaran yahay maxay ahayd ilmahii baan ku rafaadsanahay isagun baan kor joognaa waxaan qabana ma jirto meelaan ka shaqeyna ma jirto marka walaalayaalo waxaan rabnaa meelaa joogtiin binaadna soo caawisiin isbitaalaan u baahannahay duqas xanuunsan isbitaalna noo geysiinaan u baahannahay marka walaalayaalow saasaa jirtaa isbitaalkaas rabnaa duqaas ina loo geeyo xanuunsan walaalayaalow meelaa joogtiin binaadna soo caawisiinaan rabnaa xanuunsan lix sano shan sanana kaadigaa ku dhegan maaragtay muslimiinta kor iyo dibad bay jirta inayna caawiso jeenan ma haysto lacag ma haysto wuxuu haysta male intaasaa isbitaal iyo meel walbaba loola dabawareegahayay waa laga noogay wuu xanuunsan yahay xanuunkiisana meelay naga jirta waan garan weysanahay wax shilinoo maaragtay lagu daaweeyana ma hayo lama hayo meel walba rag iyo bilcaan waa la iskugu imaaday waxaan ka qaban karnana ma laha wax dadoo maaragtay fiicanoo kor noo jirana ma laha inayna nala soo caawiyo dadweynaha adduunweynaha ka nooloo dhanba inayna lagu soo caawiyo wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad raashin iyo isbitaal in la geeyo ilme iyo arad baahan baa meesha ii jooga anigana waan bukaa jalla-aan baan ahay isbitaal wax laigu geeya lama hayo wax jalla iigu soo gala lama hayo wax ilmihii iyo araddii la siiya lama hayo haddaa raba meeshan waan iska jiifaa koobiyaa baan cabbaa koobiyaa yaan cabbaa haddaa raba habeenkii ma seexdo maalintii ma hargal haddaa raba saxaro melihi haddaa cunto cunto ma cuno haddaa raba dhibkaasay haysta muslimiinay ii arxama waxaa ii qabta isbitaal ima geeyo oo isbitaalka waxaan ku tagaan lahay waxaan ruba hilibga ku soo gataan lahay waxaan caana ku soo gataan lahay waxaan haddaa raba waxaa qalbigayga u jeclaadoo dhan waxaan ku soo gataan lahay wuxuu ku xanuunsan yahay xerada qaxootiga xagardheer muslimiinta la waxsiiye ayaana laga codsaday inay caawiyaan sagaashan jirkan rafaadsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhaadhaab
qofkii doonaya in uu asagoo caawimaad siiyo amaba uu garab istaag u muujiyo aabbahan soomaaliyeed ee xanuunsan waxa uu kala xiriiri karaa telefoonka nambarkiisu yahay eber toddobo hal toddobo toddoba sideed lix shan laba hal mar kale haddii aan ku celiyo lambarku waa eber toddobo hal toddobo toddoba sideed lix shan hal labo lambarkaas ayaa laga heli karaa wararka naga soo gaaraya ismaamul goboleedka siyaaya ayaa sheegaya in lasoo badbaadiyey saddex qof oo ku xanimay goob laga qodo macdanta gaar ahaan dahabka oo khamiistii hore labadii bishan ku duntay dowla deegaankaasi tirada dadka lasoo badbaadiyey ayaa ilaayo hadda ah ilaa lix qof dhimashadana hal qof ayaa la xaqiijiyey waxaa arrinkan xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka deegaanka bondo richard karani dadka lasoo badbaadiyey ayaa la geeyey isbitaalka deegaan baarlamaneedka bondo si qiimeyn caafimaad loogu sameeyo haddii ay daryeel u baahan yihiinna loo daweeyo xilli ay warbaahinta la hadleen iyagoo isbitaalka ku sugan ayaa dareenkooda ay sida tan muujiyeen
Niliona vitu mingi huko chini, huko ndani venye tulizibwa na mchanga, hatungeweza kupata hata space hapa, hatungeweza hatapata space, tunafinyana huko, mamaye zinatugwara. Sasa naomba serikali atusaidie tupate hata kazi.
Ilikuwa on Sunday, nilikuwa nime lose hope totally, ati nimekofa. Sasa nilikuwa tunaomba tu kimoyomoyo. Hata kwa Biblia imeandikwa ati unaweza survive hata kama kuna chakula, lakini binadamu anaweza survive- survive.
Mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenipa uhai, amenilinda huko kwa shimo hizi hizo siku sita zote mpaka nimetoka siku ya leo.
iskuduwaha ammaanka ee gobolka rift valley georgina tambeya ayaa waxa uu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono saraakiisha maamulka dhiiro gelinaya iibinta daroogada khamriga ah ee sharci darrada waxa uu sheegay in saraakiisha qaar ee maamulka ay laaluush ku qaadanayaan iyaga oo eh, dib u fasaxa dadka ka ganacsada khamriga sharci darrada ah ee deegaanadaasi sidoo kale mr jambeya iyo saraakiil kale oo horkacayay ayaa shalay howlgalla amni waxay ka sabeeyeen tuulada jawaatho ee deegaanka ninjore maalin un kadib markii halkaasi shan qof ay ku dhinteen amaba ay u dhinteen cabista khamriga sharci darrada ah waxaana ay sheegeen in haatan baaritaanada arrinkaasi ku aadan lagu howlan yahay magaalada gaarisana waxaa laga furay xarun loogu talagalay in ay fidiso adeegyada cadaaladda ee bulshada waxaa xafiiska furay agaasimaha waaxda dacwad soogidda ee dalka nuuradiin xaaji wuxuu sheegay in loogu adeegi doono shakhsiyaadka ay ku adag tahay inay qabsadaan qareen u dooda ama ay si ay ahaatoba ay ku helaan cadaalad agaasimaha hay-adda xaquuqul aadanaha ke afrika xuseen khaalid ayaa arrinkan ka hadlay
wale ambao walikuwa wamezoea kukiuka haki za wananchi sasa wajue kwamba mashirika yameungana na pamoja tutaweza kutetea haki ili hii region iwe inajihisi kwamba wako Kenya kama region zingine zozote zile.
star fm ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha dowladda waxaana ololahaasi ay ka fuliyeen gurigii hore ee hooyooyinka oo hadda loogu magacdaray maamo baxsan xaaji cali agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kaltanka sagaal iyo tobnaad ee shaqaalaha wasaaraddu ay kaga qayb qaadanayaan barnaamijka isxilqaan oo sanado ka hor uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo sidoo kalena horey loogu soo dhisay xaramo waaweyn oo ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka tuulada ciyaaraha soomaaliya stadio muqdisho masxafka qaranka iyo meelo kale oo isxilqaan lagu dhisay
bismillahi raxmaan raxiim sidaad la wada socotaan runtii waxaa dib u bilowday abaabulkii ama ka shaqayntii isxilqaan oo runtii shaqaalaha dowladda dhammaantood ay inta badan ay ka shaqaynayeen dib ayaa loo bilaabay maanta oo ay taariikhda tahay deeda bisha bisha labi tobnaad wasaaradda ganacsiga tookadeeda ay ku soo aaday kaltankii sagaali tobnaad ahaa aan laga shaqaynayna guriga hooyooyinka runtii arrintan waxay leedahay muhiimad gaara ayay u leedahay shacabweynaha soomaaliyeed gaar ahaan shaqaale weynaha dowladda runtii fikirkan wuxuu ahaa fikirka ka imaaday madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha haddana dib ayaa loo bilaabay loona yagleelay xaqiiqana waxaan rajaynaynaa in in mirdhal uu noqdo waddanka wax badan ka bedelo runtii bilicdii waddankii wuu soo laabtay annaga shaqaalaha dowladda ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacmaheena ku dhisno wixii runtii naga soo burburay
madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa waxa uu xeer madaxweyne uu kasoo saaray mamnuucadda dadka somalilan deegaanadooda kasoo jeeda ee ka qaybgalaya arrimaha siyaasada soomaaliya warka kasoo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha somalilan markuu arkay go-aan ay horay sanadkii labada kun iyo saddexdii usoo saareen labada gole ee guurtidii wakiilada somalilan sidoo kalena madaxweynaha waa wareegto madaxweyne ama digreeto oo ku taariikhsneed bish sagaaliyo tobankii waa sagaal labaatankii bishii tobnaad ee isla sanadkaasi sidoo kalena uu arkay waajibaadka dastuuriga ah muwaadin kastana ku adkeynta dhigaya midnimada ilaalinta jiritaanka qarannimo iyo difaaca dalkii diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka afartan waa afar iyo soddonaad ee dastuurka somalilan sidoo kalena uu ku qancay inay tahay dembi khiyaano qaran ah oo lidi ku ah qarannimada iyo madax banaanida somalilan ka qayb qaadashada howlaha siyaasadeed ee soomaaliya in lagu mamnuucay go-aanka baarlamaanka somalilan islamarkaana qodobada uu soo saaray madaxweynaha somalilan ayaa waxaa ka mid ah qof kasta oo u dhashay somalilan ha noqdo mas-uul dowladeed shicib urur asxaab aqoon-yahan madax dhaqameed suugaanyahan iyo dhammaan qeybaha kale ee bulshada oo ka qaybgala siyaasadda soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka golaha wakiilada iyo guurtida somalilan waxaa lagu qaadi doonaa dembiga ah khiyaano qaran si waafaqsan qodobka koowaad iyo labaad ee go-aanka labada gole xukuumadda oo keli ah ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan somalilan iyo soomaaliya ee loo arkay in ay dani ku jirto ee aan ka hor imaanaynin jiritaanka qarannimada iyo dastuurka somalilan si waafaqsan go-aanka labada gole ee ku taariikhaysnaa shantii bisha labaad labada kun labaiyo tobanka sidoo kale qof kasta oo ka qeyb gala arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa lagu sheegay go-aanka madaxweynaha somalilan uu saxiixay inay ka mamnuuc tahay ee waa qof kasta oo ka qeyb gala arrimaha soomaaliya ee siyaasadaha ah ayaa maxkamadda lasoo hortaagi doonaa ilaa maxkamaddu xukuntana qofkaasi cafis looma fidin doono dhammaan hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh ayaa la faray inay ka gutaan waajibaadkooda la xiriira in ay tallaabo sharciyeed ka qaadaan arrimahan go-aanka maanta kasoo baxay somalilan oo aaminsan inay isaga go-day soomaaliya inteeda kale ayaa kusoo aadaya xili dalka soomaaliya ay ka socdaan howlaha doorashooyinka islamarkaana ay ka qeyb qaadanayaan siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada waqooyi ee soomaaliya ama somalilan guddoonka golaha wakiilada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo ku-xigeenadiisa ayaa maantay si wada jira u guddoomiyey kalafadhiga waa fadhiga sideed iyo tobnaad ee kalafadhiga afartan iyo sagaalaad golaha wakiilada maamulkaasi fadhiga oo ay soo xaadireen afartan mudane ayaa xildhibaanada dood ay ka yeesheen xaaladaha abaaraha amniga iyo doorashooyinka heer federaal iyadoo oo maantay ay ku ekeyd shan iyo afartan cisho oo furnaa kala fadhiga afartan iyo sagaalaad gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa waxa uu warbaahinta kala hadlay arrimaha ay maantay ka doodeen waxaana uu sheegay in qodobada laga dooday la gudagelayo iyadoo fasaxa maanta ay aadeen wakiilada maamulka puntland laga soo noqon doono bisha lixaad ee sanadka dambe
mudanayaal insha allah billah kariim waxaynu yeeli doonaa arrinta abaaraha si waafiya baynu baynu u geli doonaa insha allah billah kariim guddiga joogtadaana kolley hal kulan baa u hadhi doona ay fadhiisan doonaan insha allah inaan kulankaa aan aan aan wax iskaga nidhahan oo qaabka u qorsheyna insha allah billah kariim mudanayaal sida uu qabo qodobka lix iyo tobnaad ee xoroosaadka golaha oo ka warramaya waajibaadka wakiilnimo ee xubnaha golaha insha allah farqadda koowaad iyo labaad waxaan rajayn doonaa inta aan aan fasaxa ku maqannahay inaan aan qodobadaa u marno fasaxanna waa fasaxi dheeraa oo waxa aynu isu soo noqon doonaa sida uu qabo xeeroosaadkeenna iyo iyo dastuurkuba shan iyo tobanka juun insha allah billah kariim guddiga joogtaduse iyagu way shaqayn doonaan haddii ilaahay ka dhigo runtii shaqo fiican baynu qabannay xeerar badan baynu ansixinnay miisaaniyaddii baynu ka shaqayno ansixinnay tabarrucaad badan baynu samaynay runtii shaqo badan buu golow qabtay duruufo badanna way iska jireen doorashooyinna hadda waaba inugu taagayiin insha allah billah kariim marka mudanayaal waxaan rajayn doonaa in ama xaalada siyaasadeed ha noqoto ama xaalada abaareedba ha noqotee inaynu ka qayb qaadano wixii shaqooyina waddanka yaal inagoo keenayna dhinaca wanaagga iyo nabadgelyada iyo horumarka puntland dalka iyo shacabkaba
qodobkaasi wararka soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsada mawlida qodobada caalamka
mahadsanid faaduma diyaaradaha nooca qumaati u kacday loo yaqaan helikobterka ayaa lagu soo warramaya inay ku burburtay waddanka indiya iyadoo ilaa ay hadda la xaqiijin shilkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan afar qof diyaaradda waxaa saarnaa taliyihii ama taliyaha ciidamada difaaca dalka indiya jenaraal bibin rawat shilka ayaa ka dhacay gobolka tamil naadu ee koonfurta waddankaasi waxaa sida tan laga soo xigtay ciidamada cirka indiya ciidamada ayaan dhanka kala sheegin rawaat oo lixdan iyo saddex sano jir ah uu dhaawac ka soo gaaray shilkaasi in kale warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in saddex qof oo dhaawac ah loo qaaday isbitaalka si xaaladooda loola tacaala wakaaladda wararka ee press trust ee indiya ayaa dhanka kale sheegtay in diyaaraddu ay ka soo duushay saldhigga ciidamada cirka ee dalkaasi kuna sii jeeday kuliyadda adeega difaaca ciidanka iyadoona ku burburtay meel u dhow aagga konoor konoor ee gobolka tamil nadu ilaa ay hadda ma cadda waxa sababay shilkaasi hase ahaatee diyaaradaha nooca ah ee helikobterka ee loo yaqaanaya f m i toddobiyo toban e v shan ayaa waxaa la socday taliyaha ciidamada gaashaandhigga ee dalka indiya ciidamada cirka ee indiya ayaa sheegay in baaritaan lagu hayo ee sababta keentay shilkaasi ugu dambayntiina wararka naga soo gaaraya dalkaasi iyo lubnaan ammaan idhahda dhankaasi ee lubnaan waxay sheegayaan in kooxaha u ololeya xuquuqul aadanaha ay dowladda dalkaasi ugu baaqeen in ay xabsiga ka soo sii deyso haweenay weriy ah oo dhalatay maraykanka oo loo hayso eedeymo la xidhiira nukliyarka waxay sheegeen in tallaabada haweenaydaasi lagu xiray ay ahayd mid aanan laga fiirsan aan dib idinkugu celiya faadim ibraahim farinta coronavirus iminkana
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hergabka la midka ah sida qufac qallalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamiishay qof uu cudurku saameeyey sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryaal caafimaad fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari